jiritaan caama iyo mid khaasa jiritaanka caamki waxa weeyaan gaal iyo islaam ilahay mid walba waa la jiraa jin iyo insi makhluuqaadka o dhan mid walba waa la jiraa waata caamkaa taas lama kala laha ilaa quraanjada ugu yar ilaa ka ugu baaxadda weyn ilaa ka gurguurta ka duula ka cirka jooga ka dhulka ku nool ka badda ku nool meeshu doonaan ku noolaadee ilaahay maciisu macoodu wadayey siduu macooda u yahay saddex shay ayuu khalqiga o dhan ilahay kula jiraa waa aragga iyo maqalka iyo ogaalka ilahay intaa mid walbana waa arkaya midna kama qarsoona waanu wada maqlaya oo codcod kama dhex galo laba cod iskaga maqal damaan waxaa soo qaylinaya ee innagu aynu marka in yar la buuqa aynu dhahno hadal hadal ma dheera ee u kala kaadiya isaga midna mid ka dhexgeli maayo midna mid ka dhexgeli maayo wuu kala wada garanaya ogaalkana wuu ogayey marka intaa lama kala jiro ee gaal iyo islaamba way wada leeyihin maciyo kale muslimiintu gaar u leeyihin iyo muminiintu ilaahay si gaar uula jira iyaga oo saddexdii hore waxbaa u dheer maxaa u dheer almaxaba wata'yiid ilahay wuxuu kula jiraa jeclaan iyo ayidid iyo xoojin ayidid uu ayidayo oo u garab u yahay uu gaashaan u yahay uu u ilaalinayo ayuu ula jiraa iyo jeclaan uu jecel yahay markaa qofka muminkii shan buu yeelanayaa shan xaaluu ilaahay kula jiraa saddexuu makhluuqaadka kale la wadaago iyo laba u gaara markaasaa ilaahay subxaana wa tacala in badan arkaysaa isagoo leh ina allaha la maca almuxsiniin ina allaha maca almuttaqiin ina allaha maca almu'miniin maciyadaas waa tii gaarka ahayd waa jeclaan iyo ayidid iyo xoojin ta guudna waa taas marka ilaahay qofku xusayo ilaahay siduu ula jirayaana waa sii xoojinayaa jiritaankiisii maxabadii baa sii xoogoobaysaa taayiidkii baa sii xoogobaya qaala muusa wuxu uhi yaa rabbi rabbigayow aqariibun anta miyaad dhowdahay oo fawnaajiika waan kula faqaa am baciidun miyaad durugsan tahay oo fawnaadiika waan kuu dhawaaqa fa innii anigu uxisu waxaan dareemayaa xusna sawtika codkaaga wanaaggiisa walaa araaka kuma arkee fa ayna anta ilaahayo xaggee tahay ayna anta qariib maaha in la yidhahdo ayna allah wax qariiba maaha waxaa kaloo iyadana qalada caqiidada in badan dad badan iska aaminsan yihiin oo haddaad tidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala mee kula in allaha fii kulli makaan ilahay meel buu joogaa xaasha wakalla ilaahay sibuu meel walba ku joogaa waataynu sheegaynay waa maqalka meel walba uu ku joogaa aragga meel walba uu ku joogaa ogaalka meel walba uu ku joogaa laakiin daatadiisa iyo jasadkiisu ilahay waa ka baxsan yahay khalqigiisa subxaana wa tacaala oo waa abuur ilaahia gaal iyo islaam markuu ilahay sheegaya saasuu ka odhanaya innaga qofka caamiga waxba garanayni ilahay baa igaga sarreeya buu ku leeyahy ilahay baa igaga sarreeya waa wuxuu ku abuurayo ilahay kusoo abuurayba bal u fiirsa addoonta yar addoon yar baa loo keeno la xoraynayo bal inay muumino tahay iyo inaanay ahayn baa la hubinaya deetan rasuulkaa loo keenay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ayna allah imtixaan baa laga qaadaya yaa imtixaamaya rasuul lahi moxamed calayhi salaatu wasalaam maxaa lagu imtixaamayaa tawxiidka ayna allah addoon yahay ilaahay mee sata allahu fi samaa ilahay waa naga sarreeya markaasuu ku yidhi man ana aniguna yaan ahay say tidhi anta rasuulullah aduu rasuulka ilahay baa tahy waa laba su-aalood labadiiba way keentay dabeetana wuxuu yihi ictiqhaa xoree fa inahaa mu'mina waa muuminada kole dee ilaahayna garatay nebigiina garatay waxu dhiban ma jira xoree waa caqiidada saxda ah lakiin la dha ilahay meel walba daatadiisuu jooga jasadkiisa caqiide xun baa ka soo baxaysa oo ah meelo nijaasaa jira meela aynaan isu quurin baa jira meela haddii laguu sheegaad xalaaqaysaa jirta meelaha ilaahay miyuu joogaya laa waa alfu kalla marka ilaahay ogaalka iyo maqalka iyo iyo aragga ayuu meel walba ku joogaa daatadiisuna waa baa'inatun min khalqi fa qaala tacaala ilahi wuxu uhi ana khalfaka waa kaa dambeeya wa amaamaka waa kaa horeeya wa can yamiinika midigtaada wa can shimaalika bidixdaada yaa muusa muusa o ana jaliisu waxaan la fadhiyaa cabdi addoonkayga xiina yadkurunii markuu xusayo wa ana macahu maciisaana idaa dacaani xadiidka kale muuse wuxuu leeyahy rabbigayow ilaahayow muuminka waxaad ka xidhay adduunyo maxaad uga xidhay baa ku jirta meesha markaa su-aasha toos uma odhane ilaahayow addoonkii muuminka ahaa ee kaa mudnaa inaad ilaaliso hadal noocaasaa ku jira adduunka waad ka xidhay gaalkiina waad u furtay oo adduunyadiibuu nooc walba cunaya deetana ilahay wuxuu sameeyey albaabkii jannadu u furay jannadii baa la daalacsiiye o arkay markuu arkay waxa ilaahay ku diyaariyey iyo nimcada meesha taalla iyo badhaadhaha yaalla ayuu hadal ku tiraaba wuxuu idhi ilaahay ow jalaaladaada iyo weynadaada iyo cisadaada awgeed haddii addoonkan aan sheegayaan u doodayey ele ilaahay waxbaad ka qadisay hadduu gacmo go-anyay uu caga go-an yahay uu wejiga ku lugaynayo maalintii la abuuray ilaa qiyaamaha xataa cumrigiisa ma aha waa markii la abuuray ilaa qiyaamaha hadduu saa u hoofayuu balanbelayu silcayey laakiin waxaasi u dambeeyaan wallahi nasiib buu leeyahy weligiiba dhibaato mu arag tu waxaa ku dambaynayo waxaan waxa maaha markaasuu yidhi ilaahayow gaalkana isna waxaa loo furay naarti deetan waxa arkay waxaa islabalagdoonaya iyo dabka iyo qaylada iyo buuqa iyo qarmuunka iyo kule waxaasoo arkay deetan wuxuu yidhi ilaahayow waxa uu ku jiray wax ka badanaya adduunyo o dhan haddii la siiyo keligii uu sidaa ma ugu labalagdoonaya nimcada maalintii la abuuray ilaa maalinta qiyaamaha oo uu halkaa ku dambaynayo wallahi inaanu khayr arag oo ininka waxaas u dambeeyaan tigaantig dhigi maayo alla wuxuu ku nooliyey mtr waxaan inoo cunayeyna waxba noqon maayo wuu ilaabaya xadiidkan waxaa soo saaraya daaro qudni iyo bayhaqi ee daylami laakiin xadiis kalaa jiro oo muttafaqu calayhi ka xoog weyn oo bukhaari iyo muslim isugu tegeen xadiiskaasi waa xadiis caana waxaa la idhaha xadiisu afqaru nnaas wa agna annaas ilaahay qiyaamaha wuxuu keenayaa dadka mu'miniinta ah kii ugu faqiirsanaa oo ahlu janno ah kii busaarad iyo dhibaato iyo bayhoof iyo silic halka ugu daran gaadhay oo laakiin muumina ayaa la keenaya markaasaa jannada saa loo gelinaya hal mar hal mar baa la quusinaya deetana waa laga soo saaraya waa hal mar muu joogin maalmo muu meel walba marin si walba umuu maaratay umu umu umu nimcaysan hal mar baa la geliyey deetana su-aal baa la weydiinayaa hal mara bika bu'sun qad waa nin yahow weligaa busaarad mays aragteen soe laa wa alfu kalaa yaa rabbi ilaahay maya weliga mama arag baasha la sheegayo waa imaqalba waa imaqal haddaba baashu beerka ula jiifay ee u lahaa waxa weeye cayn kanaynu inagoo afrikaan baynu inagoo kanaynu nahay halkaynu ku noolna eega qarfadan eega waa wuxuu lahaa inkastoon qofka muuminka aanu saa odhani laakiin haddana waxa uu yasayu lahaa wallahi waad dhibaataysan tahay muxuu ku ilaabay wixii oo dhib ahaa muxuu ku ilaabay khamsa waaxida fi ljanna hal maroo la quusiyey tanay waafaqsan tahay nabina waxaa kaloo loo yeedhayaa agna annaas kii ugu nimcada badnaa gaalada markaasaa hal mar naarta saa loo gelinaya isna warays baa lala yeelanaya bacda annaar hal quusin ka bacdi ayaa su-aal kaliya la weydiinaya hal mara bika naciimun qad weligaa nimco ma soo aragtay maalin maqadiis maalin soo ilaahayo mubaarak ba waxa la sheegayo laa waalfu kalaa ya rab ilaahay maya waa waxa lagu ilaabayo hal mar mar xaggana iyo mar xaggana wax laysku sii dhejiye maaha waa gebigeedu waa muaqat waa kumeelgaadh in yar baa lagu jirayaa waxa muhima uun in halka ka dambaysa uun awoodda la saaro waa cubuur waa tallow daaru cubuurin laa mansila xubuur waa meel laga tallaabo laakiin meel lagu nasto maaha marka dariiqaa ka tallaabayso laba dhinac baa la eegaa dhankaa dhankaasaad eegaysaa deetana dugdug baad ku dhaafaysa ka halkaa firaash dhigta ka warrame fadhiista ma la yaabi lahaydeen ha waali baa lagu qori laha ka jaajuur soo dhigtay dhawn banaynaya ana kasii daran isma sidaa awgeed adduunyada waa noocaa adduunyada noocaa weeyaan nebiyuna muusa loo sheegay innagaa laynoo sheegay waxaa la rabaana in looga sii sahay qaata uun ka shaqaynteedu lama diidana laakiin waxaa la diidan yahay isku hallaynteeda iyo isku ilowgeeda iyo ilaawga aakhiro la ilaabayo qaala muusa yaa rabbi innaka adigu rabbigayow taqliqu calaa cabdika almu'min addoonkaaga muuminkaa waxaad ka xidhaa addunya adduunyada fafataxa allahu lahu ilahay wuxuu u furay baaba min abwaabi ljanna faqaala wuxuu uhi haadaa kaas ilaahay baa odhanaya maa acdadtu waa waxaan u diyaariyey lahu addoonkayga muuminkaa qaala wuxuu odhanayaa muuse wa cisatika ilaahay cisadaadaan ku dhaarto iyo wa jalaalika weynidaada wa irtifaaci makaanika sarrayntaada eh low kaana hadduu yahay aqdaca alyadayni mid gacmihiisu go-an yihin warijlayn iyo labada cagood oo yasxabu ku gurguuranaya calaa wajhi wejigiisa mundu khuliqa maalintii la abuuray ilaa ywmi alqiyaama uma dabeetana kaana ay noqoto haadaa taasi masiira oo halkuu ku dambaynayey lakaana wuxuu ahaan laha lam yara ba'san midaan weligii xumaba arag qadu weligii uma qaala wuxuu yaa rabbi rabbigayow inaka adigu tucdi lkaafira gaalkaa siisaa addunyaa addunyo fafataxa wuxuu u furay lahu ilaahay baaba min abwaabi الnaar albaab albaabada naarta ka mid ah faqaala wuxuu uhi haada kaasi maa acdadtu waa waxaan u diyaariyey lahu addoonkayga faqaala wuxu uhi yaa rabbi rabbigayow wacisatika cisadaadaan ku dhaartiyo wajalaalika low acdayta haddaad siiso addunyaa addunya o dhan wamaa fiiha walam yasal fii dalika aanu ka suulin mundu yowmi khuliqa maalintii la abuuray ilaa ywmi اlqiyaama uma deetana kaana hada masiiru halkaa uu ku dambeeyo lakaana wuxuu ahaan la lam yara midaan arag khayran wanaagba qadu weligii xadiidka kale waa mukarar horeynu soo aragnay qaala daawuudu yaa rabbi rabbigayow maa xaqu cibaadii calayka addooma maa xaqu cibaadika calayka addoommahaagu maxaa xaqay kugu leeyihin idaa hum marka ay iyagu zaaruuka kusoo booqdaan fa ina maxaa yeelay likulli zaa'irin mid kastoo booqdaaba cala almasuuri ka la booqanaya xaqan xaq buu ku leeyihi qaala wuxuuhi yaa daawuudu daawuudow fa ina lahum waxay leeyihiin calaya korkayga waxaan isu saaray ana caafiyahum inaan caafimaadiyon ilaaliyo fi dunya adduunyada wa akfira lahum aan u dhaafo idaa laqiitu xadiidka kale nabiyullaahi daawuud calayhi salaam ayaa la hadlaya ilaahay xadiidka intaynaan gudagelin culamaa lxadiid xadiidka markuu saa isugu duuduuban yahay qawaaciddii xadiidka muu oofsanin oo waa daciif bay idhahdaan qaanuunka u dhigeen kumuu gudbin laakiin qodobadu ka hadlayo qodob walba waxaa jira axaadiis kale oo u markhaati kacaysa oo qodob ahaan uu sax ku yey laakiin duuduubkiisu mu asixin qodobka ugu horeeya wuxuu leeyahy ilaahayow qofka sagootiye raaca ee sii dhoweeya maydka iyo geerida ee ilaahay oo adiga ajarkaaga raba abaalkiisu muxuu yahy alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy abaalkiisu waxa weeye inay isagana malaa'igteedu sagootido xilligiisa markuu geeriyoodo ee tiisu u timaado malaa'igtaydaa sii dhowaynaysa dabeetana naftiisay ku tukanayaan ruuxdiisa muuminka waa la qaadaa ruuxdiisa samadaa loo furaa marka la samada loo furana waxa la geeyaa aclaa ciliyiin samada toddobaad halka ugu sarraysa kitaab yaalla oo la yidhaahdo kitaab alabraar kaasaa lagu soo qoraa magaciisa magacuu ugu jeceliyey baa loo qoraa markaasaa lagu soo celiyaa nafta markaasaa naftii halkaa ay ku wada nool yihiin isma gelayaan hadday iskalaan wuu noolaan laha laakiin waa wada noolaanaya halkaasay wada joogayaan si uun ilaahay og yahay ayay isula xidhiidhsan yihiin ka kaafirkaana samadaa loo qaadaya markaasa albaabada laga xidhanaya albaabada laga xidhanaya laa tufataxu lahum abwaabu الsamaa walaa yadkhuluuna aljanna xataa yalija aljamalu fii sami اlkhiyaad asaa lasoo tuuraya ilaa waxaa lagu lagu qorayaa sijiin oo ku yaalla arlada toddobaad ee ugu hoosaysa ayuu yaalla saa lagu qorayaa magacu ugu necbaa ka ugu daran hadday saa tahay naftiisana waxaa ku tukanaysa malaa'igta axaadiiskani saasuu sheegaya laakiin axaadiista saxiixii waxay tilmaamaysaa horta qariib maaha qof dhintay oo mu'mina inay malaa'igi garab gashoy sagootido oo ay sii dhoweeyaan oo gelbiyaan qariib maaha saxaabo badan ayaa malaa'igtu ay sagootiyeen waxaa ka mid ahaa sacd ibn mucaad sacd ibn mucaad toddobaatan kun oo malag ayaa sagootiyayay qaarkoodna waxbay galeen naxashkiisay sideen markaasay munaafiqiintu caayeen oo dhaan balaaga naxashkiisa wuu fududiyey kani khayr ma laha oo qolaba meel bay kala soo baxaan wax innaga hadday xabaashu yar adkaato ayaan wax kala soo baxnaa iyaguna waxay kala soo bixi jireen haddii qofka uu markaa fududaado uu culeys yeelan waayo dabeetana rasuulku wuxu uhi kadabuu been bay sheegeen munaafiqiintu malaa'ig baa sideyba oo ummadda ka fudeydisay oo iyagu qaadayay marka qariib maaha inay malaa'igtu qaadaan ama ay sagootiyaan rasuulkeena kariimkii sala allahu calayh wasalam wuxuu ka dhigay xuquuqda muslimiintu isku leeyihiin xuquuqda ay muslimiintu isku leeyihiin ayay ka mid tahay in la israaco oo la isgelbiyo oo qofku maalinta oytiisa noqoto la raaco laakiin dadku way kala duwanaanayaan mid iyada oo aan marka lagu tukado ayuu ka soo laabanaya midna marka iilka la dhiga ee la aaso kan la tukashada sugaa wuxuu helayaa qiraad khayraadka waxa lagu sheegay buur wax leeg oo ajra buur buu helayaa ka suga ilaa gol- godka la dhigaya iilka ee lagu rogayaana qiraataan laba buurood buu helaya marka qofka muslimka xaggaasuu kugu leeyahay in la raaco marka horena muslimiintao dhan xuquuq buu ku leeyahay waa maydhigiisa kafantiisa iyo kutukashadiisa iyo aasidiisa intaasuu leeyahay tacsiyadii ku xigsiiyey wuxuu hi ilaahayow qofka qof mu'min oo murugaysan ee, tacsiyeeya ee murugada ka tirtira ee murugada ka khafiifiya muxuu leeyahay deetee ilahi wuxuu leeyahay libaasa taqwa labiska alla kacabsigaan u xidhaya naarna waan ka asturaya janno waan gelinaya qofka muminkaa in murugada la dhaafiyo oo loo tacsiyeeyo oo laga khafiifiyo oo murugada laga maarata laga yareeya aad bay u qiimo badan tahay qofka muminkan ajar badan buu ku helaya qofka agoon ilaaliya ee kafaalo qaada ama qof dumara oo laga geeriyoodayoo armala la ydhaah oo ilaahay ajar kaga raba xadiisku wuxuu leeyahay maalinta qiyaame ayaa ilaahay u hadhaynaya ee xadiiskaasuu sheegaya qariibna maaha in ilaahay u hadheeyo waayo waa xasanaadka ugu waaweyn in agoonka la ilaaliyo agoonka xaaladiisuna waa fara badan tahay agoon yaa la yidhaahdaa innagoo agoon luqa soomaaliya waxaynu u naqaanaa qofka aabbihii waaya ka hooyada waaya ina raje baa la ydhaha laakiin luqa carabiya hadduu hooyo waayo iyo hadduu aabbaya waayaba iyo hadduu labadaba waayoba waa yatiimu waa agoonu agoonku xaalado badan buu leeyihi in la reecaayo la ilaaliyo la kafaalo qaado aad bay u qiimo badan tahay rasuulku wuxuu leh alayhi salaatu wasalaam ana wa kaafilu lyatiimi fi ljannati kahatayn qofka mu- eh, eh, yatiimka faalo qaada ee mas-uuliyaddiisa qaada ho- labiskiisa iyo cuntadiisa iyo hoygiisa iyo wixiisa waxa weeya saasaanu janno isku noqonaa rafiiq saasaanu garab gelayna waa hal yatiim labana hadalkeeda daa saddex iyo wax ka badanna hadalkiisa daa waa in la kafaalo qaado xataa rasuulku wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka madaxiisa masaxa tin kasta oo gacantiisu gaadho inuu ajar ku helaayo oo gacantaa uu masaxayo dee wuxuu u istaagaya halkii aabbihii aabbihii ama hooyadii waa madaxa u masaxi lahaayeen intaasuu waayey oo kuwii kaloo arkaya aabbayaashood ay kaxaynayaan oo madaxa u salaaxayaan deeta wuxuu tabaya waxba isweydiinaya inay mujtamacu halkay u galaan oo ay bartii u galaan oo ay aabbihii wakiil uga noqdaan Een, waxaa kaloo ka mid ah oo marka kor loo soo kaca ah in hadal wanaagsan lagu idhaahdo oo la madadaaliyo oo loo qoslo oo waxyaalo loo qabto oo tacliin loo fudeediyo wax la baro inoo mid kale waxa kaloo ugu daran maalinta isaga wax la moodo isaga maalinta wax la moodo ee isaga xoolihiisa la cuno ee wuxuu lahaa la maroduugo markaa way marka ugu daranta ina aladiina yaakuluuna amwaala lyataama dulman inamaa yaakuluuna fi butuunihim naara wasayaslawna saciira kuwa wax ka dayaya mas- mas- eh, yata- eh, agoonta ee xoolahooda wax ka dhiganaya waxay cunayaan buu ilaahay leeyey oo calooshooda ku ridayaan dab dabbay ka- ayay cunayaan ha cunaan ama ha basadaan ama ha yaraystaan agoonku waa kaa armaladuna waa la mid inuu qof dumara oo mas-uulkeedii geeriyooday oo lagaba yaabo inay carruur haysato marka haddii labadaba uu kafaalo qaadana ka sii wanaagsan Eh, waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka warinayaa ilaahay inuu daawud weydiiyey ilaahay oo qofka ilmadu ay dareerto dhabankiisa baqa uu kaa baqanayo oo adiga makhaafadaada u ilmeeya muxuu abaa leeyihi ilahi wuxuu leeyay waxaan ka ilaalinayaa lafxa jahannam jahannamo holaceeda ayaan wejigiisa ka ilaalinaya fasacu lakbar argagax weyna waan ka dhowraya in qofku ilaahay dartii u ilmeeyaa waa shay aad iyo aad u qaali ah waxaanay tilmaamaysaa riqatu qalb qalbigiisu inuu dabacsan yahy waxay tilmaamaysaa iimaankiisu inuu camreeyey waxa weeyaan sifadii muuminiinta oo marka lagu akhriyo kitaabka ilaahay iyo sifooyinka ilaahay way ilmeeyaan bu alla yidhi subxaana wa tacaala rasuulkeennuna wuxuu inoo sheegay sala allahu alayh wasalam labada indhood ee aanay naartu taabanin inay ka mid tahay il ilaahay dartii u ilmaysay de mar ilmayso naar is arki maayaan xadiiskana waa isku macne marka inuu ilaahay dartii u ilmeeyo oo qalbigiisa qooyo oo uu xasu- maxaa keenaya inuu qofkana ilmeeyo iska ilmeyn maayo ciyaar uu xasusanaya waxa ilaahay diyaariye cadaaba cadhada ilaahay ilaahay siduu uga argoosto mujrimiinta iyo si aanu xaaladiisu u caddayn ila xaaladdeenu ma caddee saad noqon kitaabka xaggee lagaaga dhiibi ma midig mise bidix labada fariiqi kala leexanaya ma asxaabu lyamiin baad noqon mise asxaabu shimaal su-aalo badan ba isweydiinaya ma waxyaalaha ugu daran ee in laga fikira u baahna waxaa ka mid ah inaad sawirato ahlu jannaha iyo ahlu naarka oo aan noloshooda soo gebagaboobayn inagu mar kastoo noloshu dheeraato hadday boqol jirto hadday laba boqol gaadhaba waxay leedahay xad ay ku soo dhammaato likulli ajalin kitaab laakiin iyadu meel ay kusoo dhammaato ma lahaba soco cadadkaa doonto soo qaad milyan sanona dheh way sii soconaysaa un meelay ku soo gebagaboonaysaa mabama jirto qadyadaha tilmaamo qalbiga jilciya ka mid tahay taas qaala daawuud wuxu uhi ilaahi yaa ilaahi ilaahayow maa jazaau muxuu yahay abaalka man shayaca ka sagootiyaa maytan mayt ilaa qabri qabrigiisa ibtiqaa isagoo doonaya allow mardaatika raalliashahaada qaala wuxuu uhi ilaahay jazaau abaalkiisu waxa weeye an ushayica an tushayicahu inay inay gelbiyaan malaa'ikati malaa'igtaydu oo fa tusalliya calaa ruuxihi ruuxiisa ay ku tukadaan fi larwaax qaala wuxu uhi allahuma allahyo famaa jazaau muxuu yahay abaalka man yucasii ka tacsiyey xasiinan mid murugaysa ibtiqaa mardaatik qaala wuxuu uhi jazaau abaalkiisu waxa weeye an ulabisahu inaan u labiso libaasa taqwa an albisahuna waa la yidhio mabniyu limacluum laga dhigo wa asturahu bihi aan ku asturo min annaari naar fa udkhilahu ljanna jannada aan ku geliyo qaala wuxuu uhi allahuma allahyow maa jazaau muxuu yahay abaalka man caala ka ilaaliya ee kafaalo qaada yatiiman agoon aw armalatan ama gabadh laga dhintay ibtiqaa mardaati qaala wuxuu uhi jazaau abaalkiisu waxa weeye an udilahu inaan u hadheeyo yowma alqiyaama yowma laa dilla ilaa dilli qaala wuxuu uhi allahuma allahyow famaa jazaau man saala dumuucu muxuu yahay abaalka qofka ay dareetay ilmadiisu calaa wajnatay labadiisa dhaban min makhaafatika cabsidaada allahyo qaala wuxu uhi an aqiya inaan ka ilaaliyo wejho wejigiisa lafxa jahannam jahannamo holaceeda wa aqiyahu ka ilaaliyo yowma alqiyaama alfasaca alakbar qaala daawuud nabiyullaahi daawuud wuxuu ihi fii ma yukhaadibu rabbah isagoo rabbigii la khidaabaya yaa rab rabbigayow ayu cibaadika addoommahaaga keebaa axabu ilayka kugu aada ugu jeceshahay uxibahu aan jecelaado bixubbika si aad u jeceshahay awgeed qaala wuxu uhi yaa daawuudu daawuudow uxibu waan jecelay axabu cibaadii ilaya addoommahayga kaan ugu jecelahay taqiyu lqalbi ka qalbigiisu taqiga yahe baqanaya naqiyu lkafayn calaa calihiisuna nadiifta yihiin laa ya'ti ilaa axadin su-an cidna aan xumowlo imanayn walaa yamshi binnamiima isku dirna aanu dhaqaaqayn tazuulu ljibaal buuruhu way suulayaan walaa yazuulu kaasi ma suulaayo dee xataa jidhkiisu suulo magaciisaan suulayn axibanii ijeclow daawuudow wa axiba jeclow man yuxibunii ciday jecel waxabibnii ilaa khalqii ilaa cibaadii addoommahayga ijeclaysii mid kalaa ku dheeraada waxabibnii kale ayaa ku dheeraada oo dabcaddu ay khaladay waxabibnii ijeclaysii ilaa cibaadii addoommahayga qaala wuxu uhi yaa rabbi rabbigayow innaka la taclamu waxaad og tahay annii uxibuka inaan ku jecelay alla waad ogtay wa uxibu inaan jecelahay man yuxibuka cidda ku jecel ee fa kayfa uxabibuka sidaan kuu jeclaysiiyaa ilaa cibaadika addoommahaaga faqaala alla wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala dakirhum xasuusi biaalaa'i nicamkayga wa balaa'i imtixaankayga wa niqmaa'i dhibaatooyinkayga iyo aargoosigayga yaa daawuudu daawuudow inahu laysa inahu amar yashaaniye laysa min cabdin addoon ma jiro yuciinu madluuman mid la dulmiyey kalkaalinaya aw yamshi macahu ama la soconaya fii madlamatihi dulmigiisa uu la soconaya ula dadaalaya ilaa hadday jirto se ilaadii weeyaan mushadadada ahayd ilaa de mukhafada maaha iyana waa khada kaloo madbaciya marka ilaa baad ka dhigaysa ilaa hadduu saa sameeyo oo uu madluumka raaco usbitu waxaan sugayaa qadamayhi cagihiisa yowma tazuula alaqdaam maalintay caguhu simbirraaxadaan ayaan cagihiisa sugayaa oo xujadiisa aan adkaynaya rawahu albayhaqiyu wabna casaakir can ibni cabbaasin qaala ibliis calayhi lacayn ullah yaa rabbi rabbi wuu garanaya yaa rabbi rabbigayow kullu khalqiga khalqigaaga oo dhan qad sababta waa sababtay oo meel baad saartay risqahum arsaaqdooda ee famaa risqii arsaaqdeedu waa maxay qaala alla wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala maa lam yudkar ismii calayhi waa waxaan magacayga lagu xusin ee la qalo ee waxyaala kale lagu xuso kuwaa cun kuwaasaa ku siiyey rawaahu sheekh can ibni cabbaasin qaala ibliis yaa rabbi ahbata aadam aadan baad soo daadejisay waqad calimta waad ogeyd annahu sayakuunu kitaabun kitaab inuu jiri doono kutub baa looga jeeda jinsigiimka mufrad maaha kitaabun ay jinsu kutub wa rusulun rusulna ay jiri doonto ee famaa kitaabuhum wa rusuluhum kutubtooda iyo rusushooda maxay yihiin waqad calimta waa haddii laga dhigo mukhaadab culimo kale waxay ka dhigaan mutakalim waqad calimtu waxaan ogahay lakiin waa tafsiir baciid ah waxba mu ogeyn isagu waqad calimtu waxaan ogahay annahu sayakuunu kitaab inay kitaab yeelan doonaan wa rusulun iyo rusule famaa kitaabuhum rusuluhum oo hadalka laga dhigo kii ibliis wala ilaahayo waan ogahay inay kutub iyo rusul yeelan doonaane maxay noqonayaan taa culimmadu waa diideen laakiin ta hore ku wad ilaahayo waxaad ogtahay inay kutub iyo rusul yeelan doonaan oo adaaba u dirayo o u soo daadejinaye rusushoodu waa maxay ilahay wuxuu ihi subxaana wa tacaala rusulum rusushoodu almalaa'ikatu waa malaa'igta iyo wannabiyuuna ambiyada ambiyada basharka ah iyo malaa'igta u rusulah wannabiyuuna minhum nebiyada iyaga ka dhashay wa kutubuhum kutubtooduna altawraatu walinjiilu wazabuuru walfurqaan qaala wuxuu idhi haddaba famaa kitaabi aniga kitaabkaygu waa maxay aniga iyo qoladayda kitaabkayga noo sheeg qaala alla wuxu uhi subxaana wa tacaala kitaabuka kitaabkaagu alwashmu waa istumidda istumidda istumidda mataqaana ku wax tunta oo cidaa meelaha ku qorqorta ama halkan garaacda jirhkooda deldalooliya alwashmu waa jirhka la deldalooliyo weeyaan kitaabkaagu waa ka waxa doonta ku qoro jirhkaaga wa qiraa'atuka qiraa'adaadi iyo akhriskaagu ashicru waa gabayga dad qur-aankaaga doonaysana waa gabayga kiisa xun wa rusuluka rusushaaduna alkahana waa faaliyayaasha hadaad rasuul doonayso faaliyayaashaa kuu rusula wa dacaamuka cuntadaaduna maa lam yudkar ismu llahi calayhi waxalla wixii aan bisiga loo qaban waa kuu cunto wa sharaabuka cabitaankaaguna kullu muskirin wax kastoo wax sakhraamiyaana waa sharaabkaagii cab wa sidquka runtaaduna alkadibu waa beenta beentaa kuu runa ee weligaaba sheeg wa beytuka gurigaaguna alxamaamu waa xamaamka iyo suuliyada halkaa u hoyo wa masaajiduk dabinadaadu dabinadaad dhigataana annisaa waa dumar markay xumaadaan wa mu'adinuka mu'adinkaagu subxaana allah mu'adin buu xataa leeyahy mu'adinkii eedaamayey almismaaru waa kabanka waxaa la garaaco waxyaalaha la garaaco dhan baa ayaa kuu mu'adinah wamasjiduka masaajidkaaguna alaswaaqu waa suuqyada suuqaa kuu masaajida halkaasaad adigu bariisanaysa rawaahu dabaraani can ibni cabaasin qaala ibliisu lirabbihi biciisatika wajalaalig laa abraxu ka suuli maayo uqwi inaan lumiyo bani aadam bani aadamka inaan lumiyo ka gaabin maayo maadaamat alarwaaxu fiihim intay ruux leeyihin ay nool yihiin faqaala lahu rabbuh ilaahayna wuxuu ku yidhi bicizatii wa jalaalii cisadeedi iyo jalaaladeedaan ku dhaartaye laa abraxu ka suuli maayo akfiru lahum inaan u dhaafo ma stakfaruunii intay weydiisanayaan dembi dhaaf anna waan wadayaa un adiguna wad iyaguna ha wadeen anna aan wada un waa sidaa xadiidka ugu horrey haddaynu ka soo bilowno nabiyulah daawuud calayhi salaam waxa uu leeyahay isagoo ilaahay la hadlaya ilaahay oo addoommahaaga ayaad ugu jeceshahay su-aashiisu maaha su-aal taraf cilmiya iska badso un maaha iyo cilmigu ha iska sii kordho waa su-aal camaliya wuxuu leeya ilaahayo markaan ogaado waan jeclaanaya oo jacaylkaa jeceshay awgii baan u jeclaanaya waayo qofku markuu ilaahay jeclaado wuxuu raadiyaa waxa ilaahay jeceliyayun markaasuu mujeclaadaa waxay naftiisu jeceshay wuu ilaabaa waxa la weynaada wuxuu ilaahay jeceliyey waxa ilaahay necabyana wuu nacaa markaa ma idhahdo waxaanaan jecela iyo waxaanaan ka helaa iyo kaasaan la hayaa iyo dookaygu waxyaalaha isagu wuu dhaafaa waxa uu gaadhaa heer wuxuu ilaahay jeceliy unbuu jeclaadaa un taasunbuu isagu doonaya waxa ilaahay nacabiyu necbaadaa ambiyada iyo sidiiqiinta iyo shuhaadadaa gaadha waa meel qaaliya aad darajo sarraysa weeyaan wuxuu ilaahay ow yaad addoommahaaga ugu jeceshahay dabeetana ilahay wuxuu ku sifeeyey qofka laba sifo laan ugu jecelay ilaahay kaahay naga dhiga labada sifo leh aamiin ya raxmaan raxiim waxa weeyaan ka hore taqiya alqalbi qalbigiisaa taqiya allow ka baqdaa qalbigaa ilaahay ku camiran yahayo ilaahay baa qalbigiisa buuxiyayo markuu islaamo baqaba alluu xadsanaya markaasuu ka joogsanaya waa taqi aynamaa kaan meel kastuu joogo maaha mid laba wajiilo ahoo markuu ummadda la joogana mustaqiima maalintuu gaar u noqdana aan kiiba ahayn maaha waa taqiyu lqalbi aynama kan meel kastuu joogo allo ka baqa ka haddaad aragto waa maxa ilaahay baa jecel kan kale waa naqiyu lkafayn calaa caliisaa saafiya maxaa looga jeeda calaa caliisaa saafiya miyuu farxashay miya taas way iska soo raacaysaa laakiin laba kaluu saafi ka yihi waxa weeyaan mu'miniinta xaqoodii ma dhibo gacanna uma taago xooloodana ma gurto ma dulmiyo dulmigii afka iyo kii gacanta midna ma leh xoolahooda xalaal mooyaane xaaraana kuma qaato wuxuu la macno yahay almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi kaa gacantiisa laga laga aamin noqday ee nadiifta ah in cidnaba gacan u taagayn xoolana ka soo dhufanayn ee gacan dhiigna aan daadinayn dhib kalena aan u geysanayn kaa weeye marka waa sidee noqonaysaa qalbiguna waa nadiif qaalabkiina waa nadiif dushana waa ka nadiif gudahana waa ka nadiif nuurun calaa nuur baatin iyo daahirba waa nadiif qofkaasuu ilaahay jecelyay subxaana wa tacaala cidna xumuuma geysto namiimo iyo isku dirna ma wado namaamku waa waxa ugu daran jannada ma galo qofka warka qaadaya hebel wuxuu ku lahaa maanta hebel wuxuu kuu hadalhayay haddaad ogaan leyd hadhow ha u teginna waxbaan kuu sheegaya lakin ha u tegin la namiim baa tay weliga ama ha u taga ama yuu tegin ha ha weydiin buu ku odhanaya waxbaan kuu sheegayaaye hebel ha weydiinin maxaan u weydiin waaye ha haddaan xataa weydiin waayo namaam waa tahayun ogow laa yadkhulu ljannata namaam adiga maxaa kugu watay oo war qaato isu suri jira ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu leeyahay daawudow jeclow cidday jecelna jeclow ee muminiinta ah ummadaydanay jeclaysii wuxuuhi ilaahay waan ku jecelo ciddaad jecel ku jecelna waan jecelahaye sidaan ummadayda ummaddaada kuu jeclaysiiya wuxuu uhi waxay xasuusisaa aalaadayda alaalaa waa jamcu ilaa waa nicamka fa biayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan nicamkaa la idhahdaa nicmooyinkayga xasuusi nimcooyinka u sheeg sheeg ku celceli nicmadoo la xasuustaa waxaa la yidhaha shukru nicam dikru nicam shukru lmuncim nicmadoo lasoo hadal qaadaa waa allihii nimceeyeyoo la xusayo oo lagu mahadnaqaayo ilahi wuxu uhi wa ama binicmati rabbika faxadis taa sheeg wa balaa'i ikhtibaarka iyo imtixaanka ku socdana ilahay nimcadana oo ku imtixaamaa dadka ee dhibaatadana oo ku imtixaamaa wanabluukum wanabluuhum bishari wاlkhayri fitna waniqmaayi iyo imtixaanaadkayga yaa daawuud inahu laysa min cabdin adoon ma jiro yuciina madluuman mid la dulmay caawinaya in qofka la dulmo la caawiyaa waa shay aad iyo aad u qaaliya oo madlamadiisa u raaca ilah ilaahay wuxuu sugaya cagihiisa yowma tazuula alaqdaam maalinta caguu zuulayaane dhaqdhaqayaane cagahan looma jeedo xisiga ah waa cagaha xujada xujadiisu maalintay adkaan weydo ayaa ilahay xujada u adkaynaya qofka xujada loo adkeeyana ilaahay subxaana wa tacaala waa uu badbaadinaya intaa waxaan kaga baxaynaa ambiyadii ilaahay la khidaabayey makhluuqii ugu ilaahay ugu necbaayee ugu fogaa ee alla deeriye ilaahay duusi fogeeyey ayaa la khidaabaya ilaahay yaa lahu min xilm waa dulqaad la yaab leh aduu ciddaad necab tahay ma kula khidaabtaa ma kula hadashaa maya afkaad boqol sii leekaysiinaysa hadduu kula hadlo soorse ayaad la hadlaysaa haddaad ugu dhowdi laakiin ilaahay subxaana wa tacaala xilmigiisa iyo dulqaadkiisa ibliis baaba la hadlaya oo weliba muxuu leeyahay yaa rabbi rabbigayow mas weli wuxuu weydiisanaya xaqiisa wuxuu leeyahy ilaahayow khalqigaagiyoo dhan qad sababta risqahum risiqoodii sabab baad u yeeshay meel baad ku xidhay ee famaa risqii aniga risqaygu waa maxay deeta ilahi wuxuu leeyahy maa lam yudkar ismii calayhi wixii aan magacayga lagu xusin oo dhan ee magac jin iyo magac sanam iyo magac kale iyo layskaga tegay ogaan magaca loogu xusi waayey kuwaa cun adugu marka waxa weeyaan ibliis iyo tafiirtiisa shaydaan oo dhan ee waxaana u asala jin waxa la idhahdo jin baa u wada asala se innaga insi aynu nahay ayaguna jinah kooda islaama ayaa jinkii la hadha magaca jinka hadduu gaal yahayna shaydaan ayuu qaataa oo aslu shaydana luga carabiya waa sharlow shaydana yushaydinu shaydaanatan fahuwa shaydaan waa sharlowga ayaa la dhahdaa qofka sharka badan marka cuntada kuwooda gaaladaa iyo kuwa islaamka wa kale cunto duwan yihin say innagaba muslimiinta iyo gaaladu kale cunto duwan yihin ee muslimiintu wixii xalaala u cunaan gaaladuna wax walba ay cunaan ayaa kuwooda gaalada ahi waxay cunaan waxa aan bisinka loo qaban kuwa islaamka ahina rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa cod ula yimaadeen yaa rasuul allah ilaahay noola hadal oo wixii cuntaa meel ha naloogu tiiriyo deeta rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam hilibka ay muuminiintu cunaan lafaha ay nadiifiyaan ay banneeyaan ayaa hilib laydin saaraya jinka muslimkii kaasay cunaan lafaha aynu cunno ayaa intii inleg loo saaraya xoolahooduna waxay daaqaan arwaasi xayawaanaatina xoolaheenna saaladooda ayaa u daaqa saasaa la isugu daba noolyihi waa kuwa waa kuwa islaamka ah saalada iyo digada xoolaheenna ayay daaqayaan xadiiska kale ibliis waxa uu leeyahay ilaahayow ahbata aadam aadam waad soo dhaadhicisay waqad calimta waxaad ogsoonayd annahu sayakuunu kitaabun wa rusul oo adigaa ilaahayo rusulla soo diri doonaa kitaabna soo dejin doonaa ee kutubtoodii rusushoodu waa maxay ilahi wuxu uhi rusushoodu almalaa'ikatu wannabiyuun minhum almalaa'ikatu waa malaa'igta oo ilahay baa malaigta ku sheegay inay rusul yihiin jaacili lmalaa'ikatu rusula uli ajnixatin masna waulaaa warubac malaa'igtu waa rusul ilahay baa soo dira yuu soo diraa laakiin khalqigiisa nebiyaduna waa rusul waxaa loo soo diraa saqalaynka jiniya insi innagaanay naga mid yihiin risaaladda ilahayna waa loo soo dhiibaa oo ilaahay kutubtoodu waa maxay waa tawraat iyo injiil iyo sabuur iyo furqaan ta muhimkiina waa tan famaa kitaabi aniga maxaa kitaaba iyo wixii raacay buu leeyahy ilahi wuxu uhi qaala kitaabuka alwashmu kitaabkaagu waa washmiga iyo gargaraaca iyo istunka qofka istuma oo intuu meel daldalooshado dhiigga ka soo baxa deetana wax ku maraya wax ku shuba kadibna meeshii madoobaatu oo gaaladu waxna way ku sasawirtaan oo cududaha iyo buruca iyo meelahanay ku sawirtaan waxay ku sawirtaan dhabarka qaar baa hadday doonaan halkaas ka garaaca qaar washmi baa la yidhahdaa waa sheeka shaydaan waa shuqula shaydaan shaydaan baana amraya gaalay ka eeganayaan kitaabkoodu waa kaa rasuulku sala allahu alayhi waaalihi wasalam wuu lacnaday lacna allahu alwaashima waalmustawshima ta wax garaacda ee waxaan faniyadda ku ahee khabiirka ku ahee wax garaaca waa la nacdalo naxariis baa laga fogeeyey ta dalbatee tidhaahdaa rag iyo dumarba ciddii dalbatana dumarkaa u badane iyagana waa la nacdalay waxyaalaha kalifayana waa dhowr noocoo dumarku inay qurux uga jeedaan ragga qaarna de ay iskaga dhigayaan waxaa qaar maxaan ku dhahdaa allahuma salli calaa sayidina maxamed awood iyo adkaysi iyo raganimo kale iyo waxba iska doondoonaya waa kitaab shaydaan shaydaan baa wax kugu qorqorto kugu falaaday oo kugu feegaray wuxuu kugu qorqorayey ayuu kugu qorqoray adigu xaashi kaa dhigtay subxaana allahi alcadiim ilahay inagaba yeelo kuwaas wa qiraa'atuka qur'aankaaga aad akhrisataana ashicru gabayga weeyaan gabaygu waa laba in yar yar oo hagaagsan oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ammaanay uu ihi ina min ashicri la xikma shicirka xikmad baa ku jirta gabayga oo xataa rasuulka difaacu ahay sala allahu aleyh wasalam oo gaalada lagaga difaacayay intiisa badanna waa baail ilah baa sheegay washucaraau yatabicuhum algaawuun alam tara anahum fii kulli waadin yahiimuun wa anahum yaquuluuna maa laa yafcaluun waxa ugu sahlanayu yidhaahdaaba been baaba ku bilaabaya baryahanba waataan ka jaashteen gabay ka fogaada buu ku leeyahy beydkiisa omaa soo qaban waxaa laga yaba in mar dhaweytana hadal hayey waxaa laga yaba in is-ammaano isbumbuuniyo isagu inuu cid xaq lahayd xaqii kaga duusiyo in cid xumaan lahayn xumaan marmariyo ayaa laga yaabaa inuu baadil ugu hiliyaa laga yaaba marka shicirku rasuulku wuxuu lah alayh salaatu wasalaam midkiin inay laabtiisa malaxi dhaamiso malax inay dhaamiso ayaa waxaa ayaa u dhaanta in gabay buuxiyo taasaa u dhaanta subxana allahi alcadiim rusushiisu waa maxay waa alkahana waa faalayaasha waa kuwa wax sheegsheega dhammaantood isku wada dar kuwa baabaca eega kuwa madiibad eega kuwa xidigaa ka faaliya kuwa wax kale eega caraafiinta kuwa adigun kaa kaluumaysta ee adiga wax ku weydiiya idhaahda halkey kugu dambaysay waa kuwa ugu beedgaabsan ee waxba aqoonin adigun bay afkaaga kala baxayaan halkey kula soo gaadhay ku leeyihin halkee soo martay hadhowna meelaha ka raadi waa intii aad u sheegtay sidaa oga caraafiin baa kuwa la yidhahdaa isu wada geeyo waa rusulu shaydaan cuntadiisuna waa waxaan bisika loo qabanin sharaabkiisuna kullu miskir wax kastoo wax sakhraamiya ayaa u sharaaba ama khamri ha la yidhahdo ama magacyo kale ha la yidhahdo beentiisuna ee runtiisuna waa been waa been sheekadiisu hadduu xataa islaa run sheeg been buu sheegaya gurigiisuna waa xamaamka waa sida loo diiday in ilaahay lagu xuso waa sida loo diiday wax digri ilaahay ku qoran yahay in la geeyo meesha wamasaayiduka shayda- wanisa masaayidaada xabaa'ilu shaydaan ee dabinkaagu waa dumar rasuulku wuxuu leh calayhi salaatu wasalaam fitnada ugu daran een ummaddeeda kaga tegey waa dumar waa goorma waa markay inxiraafaan ay xumaadaan ee leexdaan ayay cid walba waxay noqdaan maa'ilaatun mumilaat iyagu qaar dhacsan oo ka dhacsan dariiqa cid kalena ka soo rida oo soo leexiya ay noqdaan iyagoo ku ugaadha maruu soo qaawiyo maruu meelaha keeno maruu raa xuquuq baan raadinayna maruu idhaahdo maxaan kula kalaa la samaynaya marba nooc ayuu samaynaya wa muadinuka almizmaar maxaa muadin baxaya ha suuqa marto cajalado rikoordho idaacado waxaa iminkana ummadii waalay mobail lagu dubaayo masaamirtii oo kii hore malaha idaacaddu sugi jiray inay goortaa soo gasho ama dhagaxaan baytari buu raadsan jiray kani raadsanba maayo subxaana allahi alcadiim halkaas ayuu ku shubanaya wuxuu eeday ilaahay subxaana watacaalana qur-aanka ayuu ku diiday wamin annaasi man yashtari lahwa alxadiis liyudila can sabiili illah lahw lxadiis baa lagu sheegay marka la ilahay wuxuu antum saamiduun sumuudku waa heesta markaa heesta rasuulku wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxyaalahaas inay yihiin qaar baabiyo xasanaadka sida dabku u baabiyo cawska ayay u baabiisaa xasanaadka nifaaqana way beertaa sida roobku u beero daaqa ayaa heestu nifaaqa u beertaa munaafaqnimada sinadana waa u beriid risaalada sinada iyo xumaantuna waa iyada marka waa in aad iyo aad looga fogaada waxa la garaacayo bas haddaad soo fuusho way kugu garaacayaan haddaad banaankaa marayso hodheel aad moodo inuu la yidhi adigu aagaasaad ku qaybsan tahay oo microfoon banaanka usoo saartay bal muu cala laqal gudihiisa gashado ahwanu bacdu shari ahwanu min bacd sharkuu sii kala liitaay wamasjiduka alaswaaq masaajkaaguna waa suuqyada waa meelaha suuqa ee laga qaylinaya ee beenta lagu sheegaye xaaraanta lagu cunayo weeyaan waa in aad iyo aad la isaga ilaaliyo qaala ibliisu lirabbi wuxuu ku yidhi biciisatika wajalaalig laa abraxu ka suuli maayo aqwi inaan lumiyo bani aadam maadaamat alarwaaxu fiihim intay nool yihiin ilaahay waan luminaya waayo wuxuu badsanaya gruubkiisa ciidankiisa ayuu badinaya faqaala lahu rabu ilahina wuxuu ku yidhi biciisati wajalaalih laa abraxu ka suuli maayo akfiruu lahum astakfaruuni markaa saddex shay oo daa'ima meesha iskar soconaya waa shaydaan oo aan ka daalay oo aan ka noogeyn inuu marnaba uu baadiyeeyo bini aadamka bini aadanna inuu qaldamuu dambaabuu meel ka dhaco ma joojinaayo waa abuurkiisa ilaahayna wuxuu leeyahy intay dembi dhaaf weydiinayaan anna inaan u dembi dhaafo ka suuli maayo laakiin maalinta ay kugu ururaysa waa goorma waa markaad ka daasho inaad dembi dhaaf weydiiso de shaydaankina waa wadaya un deetana taraakum baa dhacaya waa kugu ururaysaa ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa in ilaahay naga ilaaliyo sayi-aadka iyo xumaanta maa dahara minha wamaa batan ilaahayna shaydaanka haynaga fogeeyo kuwa shaydaanka ka xorooba allah inaga yeelo wanaagna allah ina waafajiyo sal allah wasalam ala sayidina nabiyina maxamed subxaanaka allahuma bixamdik الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين waxayna ugu dambeeyey axaadiistii saddexda ahayd ee ka warramaysay dhammaantood quudka uu quuto ibliisku ama shaydaanku iyo akhlaaqiyaadkiisa wax ka mid a iyo waxyaalaha uu jecel yahay iyo inuu u diyaar yahay mar walba inuu baadiyo bini aadamka ilaahayna subxaana wa tacaala uu leeyahay baadiyee inta ay dembi dhaafi weydiisanayaan anna waanu dembi dhaafiye waxaanu ka bilaabaynaa xadiidka laba boqol iyo labiyo lixdan qaalat banu israa'iil waxay yidhaahdeen limuusa calayhi salaam nebiyullaahi muuse ayay ku yidhaahdeen hal yusallii rabbuka nebiyullaahi muusow rabbigaa miyuu tukadaa faqaala muuse wuxu uhi ittaquu llaha yaa bani israa'iil reer bani israa'iilow ilaahay ka baqda oo su-aalo aan laaaqaynoo habboonayn hala imanina fa qaala allahu ilaahay wuxu uhi yaa muusaa muusow maadaa qaala laka qawmuk maadaa qaala maxay kugu yidhaahdeen laka adiga qowmuka tolkaa maxay ku weydiiyeen qaala wuxu uhi rabbi rabbigayow maa qad calimta waxaad og tahay waad ogtahay waxay weydiiyeen qaaluu waxay idhahdeen hal yusallii rabbuk qaala wuxuu alla yidhi subxaanahu wa tacaala fa akhbirhum waxaad u warantaa anna salaatii salaadaydu calaa cibaadii addoommahayga waa an tasbiqa inay soo horayso raxmatii naxariistaydu hadabii cadhadayda ka dheeraysay ka horayso lowlaa dalika haddaan intaasi jirinna ahlagtuhum waan halligila araja ibnu casaakin can anas qaalat ilmalaa'ika yaa rabbi rabbigayow daalika kaasi cabdun waa addoon addoonkaasoo yuriidu rabaa an yacmala inuu sameeyo sayi'atan xumaan wal xaal bay sidaa leeyihiin huwa ilaahayna absaru bihi uu aragtiyo ogaal badanyey qaala ilaahay wuxuu uhi irqubuuhu ilaaliya irqubuuhu ilaaliya fain camila hadduu sameeyo haa macsiyada iyo sayi'ada faktubuuha lahu bimiliha mid la midun u qora wain taraka hadduu ka tagana faktubuuha u qora xasanatan xasano iyo darajo iyo rajo u qora inamaa tarakaa wuxuu uga tegayuun min jaraa'i aniga awgaye rawaahu axmed wa muslim can abi hurayra qaalat iljannatu jannadu waxay tidhi yaa rabbi rabbigayow sayantanii waad i qurxisay oo faaxsanta waad hagaajisay arkaanii tiirarkayga iyo qodimadayda fawaxa allaahu ilayha ilaahay wuxuu u waxyooday qad xashowtu waxaan ku buuxiyey arkaanaka rukumadaada bilxasani waalxusayn xasan iyo xusayn wasucuudi iyo sacadada min alansaari nimanka sacadada la yidhaahdo ee ansaarta ka mid a ayaan kugu bishlay wa cizatii wa jalaali weynidaydi iyo sharaftaydaaan ku dhaartaye laa yadkhuluki ku geli maayo muraa'in mid istusa oo ummadda cibaadadiisa isku tusaa ma ku galo walaa bakhiili mid bakhiilina kuma galo rawaahu muusa almadini can ibni mariici alasdi can abiihi wa qaala hariib kaana fii man qablakum kaana waxa ahaa fii man ciddi qablakum idinka idinka horraysay waxa ahaa rajulu nin ninkaasoo bihi uu ku dhacay jurxun dhaawac fajasica waa adkaysan waaye fa akhada wuxuu qaatay sikiinan middi oo faxasa biha wuxuu ku gooyey yadow gacantiisa famaa raqaa muu joogsanin addamu dhiigi xataa maata ilaa u dhintay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi baadaranii cabdii addoonkaygu wuxuu iila soo degdegay binafsii naftiisuu soo dedejiyey faxaramtu calayhi aljanna jannada ayaan ka xarimay akhrajahu shaykhaan can jundub bni cabdillaah axaadiista saddexaanu akhrinay xadiiska hore reer bani israa'iil buu ka warramaya reer bani israa'iil waxaa la ysku yidhaahdaa yuhuud iyo nasaara isugeyntooduna waxaa ka mid ahaa dhaqamadooda inay nebiyada ku su'aalo badnaayeen su'aalo badnaantuna waa tii haligtay ee rasuulku inooga digaya calayhi salaatu wasalaam ee ilaha waxyaalaha haligay waxaa ka mid ahaa inamaa ahlaka man kaana qablakum kasratu su'aalihim waاkhtilaafihim calaa anbiyaa'ihim su'aal badnaanta ayaa haligtay iyo khilaafka iskhilaafsayin mar walba marka in su-aasha la badiyo ilaahayna ummaddeenna waa u diiday yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaaءa in tubda lakum tasu'kum su-aasha ha badinina laleeyahy su-aashooda badan waxaa ku jirtay wax laayiqa iyo waxaan laayiq ahayn labadaba waxyaalaan laayiq ahayn waxaa ka mid a markay yidhaahdeen hal yastadiicu rabbuk an yunazila calayna maa'idata min aلsamaa nabiyullahi ciisa ku yidhaahdeen ilaahaagu miyuu awoodaya edebdarrada ku jirta xataa ilaahay muu awoodaya may odhanin ilaahaagu bay yidhaahdeen kaanama inuu ciiseoo keliya ilaahu yahay miyuu awoodaya awooddiisay ka shagsnaayeenba inuu xeedho cunto ah samada nooga soo dejiyo suu yidhi qaala taqu llah waar ilaahay ka baqda waxaana wixii muuminiin weydiin lahaayeen maahee awoodda ilahayna ha ka shakiine ka daaya markii dambe waxay yidhaahdeen me waxaan u jeednaa uun inaanu xaqiiqsanno oo isha aanu saarno oo aanu cunno oo aanu ku mahadnaqno afar shay bay israaciyeen markaasuu ilahay yidhi waa la soo dejinaya haddii la soo dejiyo oo xeedho cunto ah jannada laydinka keeno ka markaa kufriya la ucadibannahu cadaaban laa ucadibuhu axada min alcaalamiin ka markuu cunay jannada cuntadeedii adduunyada ku cuno hadhow kufriya cadaab aanan cidna u marin baan marinaya waxay ka mid ahay su-aaloodii xunxumaa waxaa ka mid ah su-aashan waxay leeyihiin hal yusallii rabbuka waa isku dariiqo kuwana waa bani israiil waa yuhuudi waa qoladii muuse kuwa kale waxay ahayn ee nasaaradii qoladii ciise ayay ahaayeen isku qaab bay u dhigeen xataa rabbuna hadday idhaahdaan rabbigeen iyo ilaahay hadday idhaahdaan edab baa ku jiri layd lakiin waxaad moodaa inay leeyihin hal yusalii rabbuka rabbigaa miyuu tukadaa su-aal aad iyo aad u qariban wuxuu yidhi ittaquu llaha yaa bani israa'iil nebigii ilaahay wuxuu yidhi ka baqda reer bani israa'iilow markuu halkaa ku joojiyey ee uu su-aashoodii ku afwaajiyey bartaa uu ku xidhay ayaa ilaahay la soo hadlay muuse wuxuuhi maada qaala laka qowmuk qoladaadii maxay ku yidhaahdeen waa waa nebi ilaahay oo faqiiha oo cilmi ilaahay u dhameeyeyo wuxuu uhi maa qad calimta in isagu sheegsheego hadalkii ma rabo ilaahay waad ogta waad maqlaysay buu yidhi waxay yidhaahdeenba oo waxaad og tahay waxay yidhahdeen shaygaa iyo shaygaa wuxuu uhi waxaad u warantaa iyadoo su-aashu haddana xun kolleyba u sheeg salaada ilaahay subxaana wa tacaala inay tahay uun naxariistiisa u soo dheeraysa addoommaha iyo cadhadoo dambaysa hadday cagsiga noqon layd oo cadhadu soo horaynayso naxariistuna dambayn layd waa haligmi laydeen buu leeyahy marka naxariistayda ayaa soo horaynaysa horena waxaynu soo aragnay in ilaahay maalintii uu abuuray samada iyo arlada inuu warqad qoray oo carshiga uu dhigay warqaddaas waxa weeyaan ina raxmatii sabaqat qadabi cadhadaydaa mar walba naxariistaydaa mar walba ka horaysa cadhadayda markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala wuu naxariistaa wuxuu leeyahay ina lilaahi sabciina raxma toddobaatan naxariisood buu ilaahay leeyahy mid keliya soo dejiyey oo adduunyada keenay middaasaynu isugu wada naxnaa oo hooyadu ugu naxdaa ilmaheeda oo cid walbaa cidda kale ugu naxdaa ilaa uu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam naxariistaasaa ee neefka dhadig ee xoolaha ay ilmihiisa qoobka kor uga qaadaa israayaad qoobka ku joojinin waa halkii naxariista waxaasoo dhan gaadhay sagaal iyo lixdanka kalena ilahay baa u hadhay subxaana wa tacaala oo addoomihiisa ugu naxaya ugu naxariisanaya su-aashaasay weydiiyeen ilaahay subxaana wa tacaalana jawaabtaasi u jawaabay in markaa su-aasha la yareeyo wuxuu lahaa cabdillahi bni cabbaas saxaabada rasuulka maxaa ka tarbiyad wacnaa in alle intii rasuulku na noolaa sala allahu caleyh wasalam waxay weydiiyeen koob iyo toban su-aalood oo keliya oo qur-aanka ku yaalla way way la edebsadeen markii la su-aalaha weydiinina way joogsadeen xataa hadday jecel inay wax weydiiyaan waxay dhahan waxaanu sugi jirnay nin acraabi ah oo maskax leh maalintaanu hello kaasaanu kusoo dabagaban jirnay oonu su-aalaha soo dhiibi jirnay acraabigu isagu markaa wuu bilaabaya su-aashiisa cilmi yaraanta awgeed baa loogu cudurdaarayaayo isaga la qabsan maayo sare joog baa dadana ku weydiinaya yaa maxamed bu iska odhanaya mase haddana rasulku ha um woy kan ama hooy buu odhanaya afkiisuu kula hadlaya markaasuu u jawaabaya maalintaanu nin acraabiya helna waan farxi jirnay ba idhaah waayo su-aaluu weydiin doonaa annaguna wada dheg baa noqona waa dhegaysanayna waa xafidayna marka saasaa markaa looga edebsanayey su-aaluuna way qaybsan yihin su-aal waxaa la idhaahdaa su-aalu tacallum su-aal tafaquhoo waxbarasho ah oo cilmi kororsiya waa ta ugu qiimaha badan su-aalna waxaa la idhaahdaa istibyaan waa laiska hubsanaya qof inuu yimi oo uu ka sheekisan yahay bal inuu nebi yahay inaanu ahayn ayuu su-aala weydiinaya waa iska hubinaya uun wax kale uma jeedo markuu hubsadana uu rumaynaya waa ta labaad su-aalna gaalada iyo munaafiqiintaa lahaan jirayoo waa ku jiqsi su-aal intay soo buunbuuniyaan ay leeyihiin ha garan waayo ama culays saar ama ha ku cuslaato ayay uga jeedaan waana ta ilaahay xarimay taa ugu dambaysaa ee aan bannaanayn su-aasha noocaas in laysu weydiiya qaalat banu israiil waxay dhahan limuusa calayhi salaam hal yusallii rabbuka faqaala muusa wuxuu uhi ittaquu llaha yaa bani israa'iil reer bani israa'iil oo alla ka baqa faqaala allahu ilahay wuxu uhi yaa muusa maada qaala laka qowmuk qaala wuxu uhi yaa rabbi rabbigayow maa qad calimta waxaad og tahay bay yidhaahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen hal yusallii rabbuka qaala wuxu uhi faahbirhum waxaad u warrantaa ina salaatii salaadayda calaa cibaadii addoommahaygu waa an tasbiqa inay ka horayso dheerayso raxmatii naxariistaydu qadabii cadhadayda lowlaa dalik haddaanay taasi jiri lahayna ahlagtuum waan haligi lahaa qaalat ilmalaa'ika xadiiskan horeynu soo aragnay qofku markuu maago inuu xumaan sameeyo ee ilaahay dartii uga tago ilaahay dartii oo aan wax kaloo caqabadii hor istaagin xasanaa loo qoraya wanaag baqaha ilaahay dartii uga joogsaday ayaa loogu qoraya hadduu wanaag maago oo wanaagga samayna waa loo qoraya xaalada afaro noocaasaan soo aragnay markaa malaa'igtu waxay dhahan yaa rabbi daalika cabdunkaas waa addoon yuriidu wuxuu rabaa an yacmala sayi'aat inuu xumaan sameeyo wahuwa absaru bihi ilaahay baa uga aragti badan oo uga ogaal badan haddana way u sheegayaan ilahay wuxuu leey irqubuuhu ilaaliya fain camilaha hadduu sameeyo faktubuuha lahu bimiliha waa ilaahay subxaana wa tacala cadaaladiisa hadduu xumaan sameeyo loo labalaabi maayo hal mid baa loo qoraya wain taraka hadduu ka tagana faktubuuha xasanatan u qora wanaag fainamaa tarakaha min jaraa'i aniga awgay buu uga tegaya xadiidkan kale waa xadiid hariiba sida culimmadu ay leeyihiin waana daciif wuxuu daciif ka yahay xagga sanadka waxaanuu daciif ka yahay xagga matniga xagga sanadka rijaasha ku jirta qaar ka mida ayaan mawsuuqin ahayn xagga matnigana waxaa ku jirta munkaraat arrimo ka soo horjeeda shareecada islaamka togoraysa waxa weeyaan jannada rukumadeeda waa shay ilaahay taagay ilaahay dad kuma taagin dad haddii lagu taagi lahaana ambiyada ilaahay rasuulu llaahi moxamed sala allahu aleyh wasalam ibraahim iyo ululcasmiga ayaa ugu fadli badan in xasan iyo xusein iyo labada sacad sacad ibn mucaad iyo sacad ibn cubaada ee ansaarta madaxda u ahaa in rukuma looga dhigaa daliilshayga ma jiro hadduu xadiis qawi iyo xoog la ahaan lahana waa la aqbali lah laakiin xadiiskiina xoog ma laha qadiyadda kale waxa weeyaan qofka istusaya wuxuu ku jiraa macsiya weyn shirki asqar buu ku jiraa laakiin bakhaylku laba xaaluu noqdaa inuu sakada diidan yahay uu sakala'aanta bakhayl ku yahay iyo inuu bakhayl ka yahay sadaqada caadiga ah hadduu sakala'aanta bakhayl ku yahay waxa weeyaan qadiyad weyn buu la yimi oo ka hor istaagi karta inuu jannada galaba laakiin bukhliga caadiga ah inaanu sidii wax la rabe u bixinayn jannada laguma waayo lakin waa laga hadhow in darajadiisu hoosayso oo aanu darajada ninkii deeqsiga ahaa aanu gaadhin hadduu sakadiisa bixinaya sidaa ogeed xadiisku qawaacidda xadiiska kuma asixin qaalat iljanna yaa rabbi rabbigayow sayantani waad i qurxisay oo faaxsanta waxaad wanaajisay arkaani rukumadayda fa awxa allahu ilayha ilaahay wuxuu u waxyooday jannadii qad xashowtu waxaan ku buuxiyoon ku bishlay arkaanaka rukumadaada bilxasani waalxuseyn waa labadii wiile cali dhalay ee faatimana ay dhashay hooyada u ahayd wasucuudi labada sacad min alansaari ansaarta ka mid ah sacd ibni cubaada iyo sacd ibni mucaad wacisati wajalaali laa yadkhuliku ku geli maayo muraa'in mid istusa walaa bakhaylin xadiidkan kale wuxuu ka warramayaa dadkan intoo dhibaata ku dhacdo dhibaatadii haysan kari waaya daatana intixaarka sameeya istilaa suncabiya meel iska soo tuuriya eelam sal axmed midiis ku dhufaya qofka noocaasa intuu mushkiladda ku cuslaato nafta iska jara ilahay wuxuu odhanaya subxaana wa tacaala baadaranii cabdii binafsi addoonkaygu wuxuu ila soo degdegay naftiisa jannadiina waa ka xarime marka inta badan waxaa ku keena sabir waa sabir buu waayaya wuu adkaysan waayaya markuu adkaysan waayo ayuu odhanaya khalaas ma isdishidba ma noloshan silica leh aad ka baxdid waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo sheegay nin dagaalamiyo jihaadka wada oo si khatara u wada oo gaalada aada u laynaya deetana waxaa lagu yidhi waxaa lagu yihi ya rasuul allah low ra'ayta fulana wa fulan wamakaanatahu fi lxarb haddaad hebel hebel arki lahayd suu dagaalamayo la yaab markaasuu rasuulku yihi huwa fi nnaar si asxaabta yaabeen ninka mujaahidka ah ee gaalada xasuuqayay ayaa la huwa fi naar nin baa idhi anaa idiin raacayo dabagelaya ogaanaya bal ninkani waxaa naarta ku mutaysanaya siduu u dagaalamay baa la dhaawacay dhaawacii baa cuslaaday horuu dhiman waayo uu degdegsaday intuu seef laabta iska saaray afkeedii ayuu hore isugu tuuray maasee dhabarka ka boodi halkiiba ku dhintay ninkii waxaa soo noqday rasuulka leh sadaqt oo leh ashhadu anaka larasuulu llah ashhadu anaka rasuulu llah wuxuu leey waxaan qaraya inaa rasuul ilaahay tay sidoo maxaa dhacay si ninkaad mar dhawto laadu ahlunaar sidii bay u dhacday ninkii waa la dhaawacay wuu adkaysan waayey deetana isagaa isdilay markaa qofku markuu isdilaayo rasuulku xataa wuxuu sheegay wuxuu isku dilo in mar walba naarta gudaheeda isku dilaayo intuu sun cabay suntii la siinaayo u qurqudhay mar walba haddii maxaanku dhaa bir isku dilay hadduu wax kale isku dilay wixii isku dilayu markaa qofku naftiisa waa inaa ilaaliya naftanna waa inay wax xaqoo saxa ku baxdaa oo aanay wax qallaaca ku bixin kaana fii man qablakum waxaa ahaa ciddii idinka horraysay rajulu nin bihi uu ku sugnaa jurxun dhaawac fajasica waa adkaysan waaye fa akhada wuxuu qaaday sikiinan middi faxasa biha wuxuu ku gooyey yadahu gacantiisa halbowlu ku jaray meel halbowlo ah famaa raqaa damu dhiiggi ma joogsanin famaa raqaa muu joogsanayaa damu dhiiggi xataa maata ilaa u dhintay qaala tacaala ilaah wuxuu idhi baadaranii cabdii addoonkaygu wuxuu la soo dheereeyey binafsii naftiisii buu la soo degdegay faxaramtu calayhi aljanna jannada waan ka xarimay akhrajahu shaykhaan kaana waxau ahaa rajulaani laba nin fii bani israiil reer bani israa'iil mutawaakiyaani way isjeclaayeen saaxiib bay ahaayeen walaalo ilaah ama walaalay ahaayeen wa kaana axaduhumaa midkood wuxuu ahaa mudnibun mid dembi badan walaakharu ka kalena mujtahidun fi lcibaada cibaadadu ku dadaali jiray wa kaana wuxuu ahaa laa yazaalu midaan ka suulin almujtahidu ka dadaalaa yaraa wuxuu arki jiray alaakhara ka kale oo cala dembi dembi faraha kula jira fayaquulu wuxuu odhan jiray aksir war ka joogso ka gaabi iska daa waxan fawajadahu yowman maalin buu helay calaa dembin isagoo dembi faraha kula jira qaala la wuxuu ku yidhi aksir war ka joog faqaala kii kale wuxuu yidhi khallinii idaa wa rabbi khallinii idaa aniga iyo wa rabbi rabbigay aniga rabbigay sukaa idaa abucista calaya raqiiba ma waxa lay soo kaa diray inaad ilaaliso miyaa lay kaa daba dhigay buu ku yidhi faqaala wuxuu yidhi kii kalena wallaahi allaan ku dhaartee laa yakfir allahu laka ilahay dembigaaga dhaaf maayo aw laa yudkhilaka allahu ljanna ama ilaahay jannada ku gelin maayo faqubida ruuxuhuma naftoodii baa la qaaday labadoodiiba faijtamacaa waxay ku kulmeen cinda rabbi alcaalamiin ilaahay agtiisa faqaala ilaahay wuxuu ku yidhi lihada almujtahid kii cibaadada ku dadaali jiray akunta miyaad ahayd bi aniga caaliman mid og aniga miyaad ogeyd aw kunta miyaad ahayd calaa maa fii yadii waxaan gacanta ku hayana qaadiran ma awood baad u lahayd dembidhaafkan awood aan gacanta ku hayo maadaa awood u leh wa qaala lilmudnib kii dembiga badnaana wuxuu ku yidhi idhab tag fadkhul iljannata biraxmatii jannada ku gal naxariistayda wa qaala lilaakhar kii kalena wuxuu ihi idhabuu bihi ila naar naarta u qaada kii cibaadada ku dadaalaya akhrajahu axmed wa abu daauud can abi hurayrata radi allahu canhu lamaa nufika markii la afuufay fii aadama nebiyulaahi aadama ruuxa nafta maarat way dhaqdhaqaaqday wa daarad way duulduushay fa saarad waxay gashay naftii fii ra'sii madaxa fa cadisa waa hindhisay fa qaala wuxuu ihi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa hindhisadii ugu horraysay adduunka la hindhiso ama abuurkaba aanu dhahno fa qaala allahu caza wajalla ilaah wuxuu idhi yarxamuka allah akhrajahu ibnu xibbaan walxaakim wadiyaa can anas ibni malik lamaa usiiba markii la haleelay ikhwaanakum walaalihim biuxud jacala allahu ilaahay wuxuu geliyey arwaaxahum nafahooda fii tayrin shimbiro khudrin cagaaran shimbiraha cagaaran oo taridu soo aroora anhaar aljanna webiyada jannada oo ta'kulu cuna min simaarihaa midhaheeda ayay cunaan wa ta'wi waxay u hoydaan ilaa qanaadiila qanaadiil qanaadiishu waxa weeyaan leyrarka waaweyn ee laalaada